assalaamu nabadgelyo calayka dushaada ha ahaato ayuha nabiyu nebiyow waraxmat ullaahi iyo naxariista ilaahay iyo wabarakaatuhu iyo yani khayraadkiisa badan albarakaatu waxa weeyaan waa jamcu baraka barakadana waxaa la yidhahdaa khayrka badan baa la yidhahda macana khayrka badan marka wa barakaatuhu khayra khayraadka ilaahay faraha badanna dushaada ha ahaato nebiga intaasina waa salaam nabiga la salaamay sal alay slam assalaamu nabadgelyo calaynaa dushanada ha ahaato iyo wa calaa cibaadi illaahi ilaahay addoommadiisa dushooda addoommadii asaalixiina ee wanwanaagsan tanna adigaa ducaysanaya waxaa kalood u ducaynaysaa addoommada ilaahay ee wanwanaagsan oo dhan malaa'ig hadday yihiin hadday binu aadam yihiin hadday jin yihiin makhluuqaadka wanwanaagsan ee saalixiinta ilahay jidkiisa ku toosan oo dhan baad markaa u ducaynaysa assalaamu nabadgelyo calaynaa dushanada ha ahaato wa calaa cibaadi illaahi iyo addoommada ilahay dushooda addoommadii asaalixiina ee wanwanaagsanaa wanwanaagsanoo jidka ilahay ku toosan way macana ayib hadalku marka wuxuu isugu xidhan yahay hadalkan yani ku jira labada qaws dhexdooda ku jira waa hadal atxiyaadka ka mid maaha atxiyaad ka mid maaha atxiyaadku sidan isugu xidhan yahay wa calaa cibaadi illahi asaalixiin ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaha mid xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla mooye cid kaloo mudan in la caabudo oo cibaadada xaq iyo gar u leh oona alla ahayn inuusan jirin ayaan qirsanahay macana wa ashhadu waxaan qirayaa ana muxamadan muxamadna cabduhu adoonkiisa inuu yahay alla adoonkiisa warasuuluhu iyo rasuulkiisa inuu yahay ammaanta ugu fog ee nabiga la amaano waa middaa ammaan nabiga la amaano sal alay slam waa inaad tidhaahdo cabdullaahi warasuuluhu ilan isagaa nabigu saa yidhi salawatullah wasalaamu calayh ha igu xadgudbina sidii nasaaradu ay ciise ugu xadgudbeen ee waxaad tidhahdaan haddaad i ammaanaysaan cabdullaahi warasuuluhu fainamaa ana cabdullahi warasuuluhu nabi sal alay addoon ilaah iyo rasuulkiisii baan ahay saas waxaa yidhi nabigu sal alay wasalam wadwaridaa faraha badan iyo ammaantaas iyo muusan jeclaan jirin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayib fainahu marka assalaamu calayna markaas intaasu macnaha waa ataxiyaadkiisa wuxuu dhex gelinayaa marka yani hadallo uusan isagu toos nebiga uga qaadanin maya wuxuu dhex gelinayaa hadalkii nebiga sal alay wasalam qaar ka mida oo laakiin ataxiyaadkaan ka mid ahayn markuu nebigu barayey ataxiyaadka cabdullahi bn mascuud buu wuxuu dhex geliyey hadalla aan atixiyaadka ka mid ahayn laakiin ku saabsan waata midan o kale macna wuxuu yidhi assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi asaalixiin fainahu buu nabig sal alay waslam hadalkaa markaad tidhahdo fainahu amriya shaniye idaa qaala hadduu yidhahdo addoonku daalika arrinkaas nabadgelyo dushannada ha ahaato iyo addoommada wanwanaagsan oo dhan dushooda ha ahaato markuu sidaas yidhaahdo asaaba wuu asiibayaa oo wuu gaadhayaa arrinkaa iyo ducadaasi waxay gaadhaysaa kulla cabdin addoon walba saalixin oo wanaagsan kaasoo fi samaa'i iyo walardi ah yani kor jooga oo samaawaadka dhex jooga ama dhulkaadoon walba meel kasta uu jooga markii hore waxay dhihi jireen markii hore waxay u atixiyaadsan jireen assalaamu calaa jibriila assalaamu calaa mikaa'iila assalaamu calaa fulaanin assalaamu calaa l hadal dheer buu ah hadalkii dheeraa ee hebelna nabadgelyo dushiisa ha ahaato jibriilna ha ahaato mikaa'iilna ha ahaato israafiilna ha ahaato hebelna ha ahaato baa laga soo gaabiyey waxaa layihi warkaa faraha badan intaad iska daysaan in yaroo ururta waxaad tidhahdaa assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi asaalixiin inta haddaad dhahdaan addoon walba oo kor jooga ama hoos ha jooga oo wanaagsan oo saalixa way gaadhi bu nabigu sal alay ducadaasi waa gaadhi marka waa hadal gaaban haddana macnaa waxa weeyaan macnihii ay rabeen oo dhan wada koobaya man ayib ashhadu an laa ilaha ila allah wa ashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluhu wuxuu leeyay marka cabdullahi bn mascuud sidaasaan odhan jirnay walxaal huwa nebigu bayna dahraanaynaa uuna dhex joogay markuu dhexdanada joogay oo uu noolaa baa waxaan dhihi jirnay assalaamu calayka ayuha nabiyu saasaan dhihi jirnay assalaamu calayka falamaa qubida markii la qibdooday nabiga oo uu geeriyooday sal lla alay wasalam ayaa qulnaa waxaanu nidhi assalaamu cala annabiyi macay kala duwanta marka sida cabdullahi bn mascuud marka uu wato waxa weeye waagii nebigu intuu noolaa uuna dhex joogay waxaanu dhihi jirnay altaxiyaatu lilahi alsalawaatu dayibaatu asalaamu assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullahi wabarakaatu assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi saalixiin ilaa aakhiri laga gaaro markuu geeriyooday kadibna calaykadii baan bedelnay oo waxaan ku bedelnay assalaamu cala annabiyi oo waxay noqotay marka altaxiyaatu lilahi alطayibaatu الصلوات الطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته ساسا ليس نبي مركو نبي جيرو ذي كده ومحا أقول لحي مركو هقول لحي السلام عليك مكا لذا والروح مقلا يا الله أبي كده بالله calayka dushaada adiga imaqlay way macna assalaamu cala alnabiyi markay tahayna waa wax kaa maqan oon kula tegay macna marka markuu na dhex joogay oo noolaa nabigu waa na dhex joogay sal ly wasalam markuu na dhex joogay waxaan dhihi jirnay assalaamu calayka lana dhexda nabi jooga sidii ruuxaan la hadlaynoo kale u ah markuu geeriyooday kadibna sidii wax naga maqan oo kaleetaan u bedelay hadalkiio assalaamu cala alnabiyi waraxmat ullahi wabarakaatu baan wadi maa sidaasle marka kee la dhahayaa wuxuu leeyahay yani arrinkaa isaga horta wuxuu kasoo guurinaya cabdullahi bn mascuud saxaabada nabiga sal lay slam saxaabadu kasoo guurinaya inay taa yeeli jireen ayib saxaabadu mar hadday taa yeeli jireenna kolley keefkooda kalamayna imaanine oo nabiga unbay ka hayaan sal lay slam kolley iyo kolley suurtagal maa inay keefkooda kala yimaadaan haddii uu nabigu kaga tegi lahaa assalaamu calaykadaa inay wadaan mayna bedeleen saasay ku wadi lahayn macna marka yani inay saxaabadu sidaa samayn jireen caaishada radi allahu canha sidoo kale iyadana markay dadka atixiyaadka barayso saasay u bari assalaamu cala alnabiyi markuu nabigu geeriyooda kadib assalaamu cala alnabiyi waraxmat ullahi wabarakaatuh saasay caaishana u bari jirtay oo markaa waxay iswaafaqeen cabdullahi bn mascuud bay iswaafaqeen ayib aad waxaa masalada uga hadlay xaafid ibn xajar iyo subki iyo ayaa ka hadlay waxayna leeyihiin mar hadday sugan tahay in saxaabada nebigu sal lay slam ay saas dhihi jireen waa mashruuc oo waa banaan tahay saas man waxaa kaloo iyadana laga wariyaa ninka la yidhaahdo cafaa oo isagana taabiciintii ka mid ahaa wuxuu leeyahy saxaabada nebigu sal lay wasalam markuu nebigu noolaa waxay dhihi jireen assalaamu calayka ayuha anabiyu markuu dhintayna waxay u bedeleen assalaamu cala alnabiyi wa cafaa oo isagana taabiciintii ka mid saas man marka way sugan tahay way sugan tahay rag badan baa hadalkaa ku waafaqay xaafid ibn xajar iyo subki iyo ku waafaqayo sida qasalaani iyo zarqani iyo laknawi iyo culimo fara badan baa yani macnaha ka raali noqdayo calaykada in cala nabiyi la dhihi karo yani waxa weeyaan yani arkay ama ay la kumanaasi man ayib tashahud ibn cabaas kaasi marka waa cabdullahi bn mascuud tashahudkiisa cabdullahi bn cabaas yani cabdullahi bn mascuud tashahud tashahudka cabdullahi ibnu mascuud waa tashahudka kusoo arooray saxiixaynka bukhaari iyo muslim ayaa wariyey ayib tashahudka labaadi waxa weeyaan tashahud ibn cabaas cabdullahi bn cabaas atxiyaadkiisa isagana midka uu nabiga kusoo guuriyey sal lay slam qaala wuxuu yihi cabdullahi bn cabaas kaana wuxuu rasul lahi sal lay slam rasuulku waxa yucallimunaa midna bara atashahuda atixiyaadsiga kamaa yucallimunaa sidii noo baro oo kale asuurata suuradda oo min alqur'aani qur'aanka ka mid oo fakaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhahda nabiga sal lay slam ataxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu lilah hadaad isfadhiidhisana altaxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu lilah bay noqonaysaa macna السلام علينا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وفي رواية وحي عبده ورسوله وأشهد أن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في رواية كلام في هو رب لكن هو كيف قد وحو كيف قد في عبد الله بن مسعود وحو كرديه المباركات ها iyo lilahi oo gadaal la mariyo waa intaa kii hore wuxuu ahaa ataxiyaatu lilahi oo lilahidaa horreysay kana lilahi dibuu gadaal mariyay waxaa kaloo uu siyaadiyey almubaarakaatu lafdigana wuu ku daray yani almubaarakaatu kuwa la barakeeyey ee khayrkooda la badiyey wax walboo la barakeeyey oo khayrkiisu badan yahay iyo barako oo dhan ilahay baa iskale macna ataxiyaatu salaam yaalo ama jiritaan almubaarakaatu wlmubaarakaatu meeshaa wowbaa ka cadta yani la akrin maayo laakiin luqada carabiga keenaysa hadalku ma aha in almubaarakaatudu ataxiyaadkida ay yani sifaynayso maaha ee waxa weeyaan ataxiyaatu salaam yaalo almubaarakaatu wlmubaarakaatu iyo kuwa la barakeeyey wsalawaatu iyo ducooyin wsayibaatu iyo hadallada wanaagsan lilahi bay u wada sugnaadeen kulligood saas kulligood ilahay baa iskaga subxana watacala marka kan waa kii uu qaatay alimaamu shaafici waa kaan inagu naqaanay sooma waa kanaan aqrin jirnay inagu oo saxiix dhiba kama taagin alimaamu shaafici baa qaatay kan cabdullahi bin mascuud oo wuxuu ku cabdullahi bin cabbaas oo wuxuu ku doortay wuxuu yihi siyaadu wataa siyaadadu wata waa almubaarakaatu baasa macna siyaada السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله rasuulullaahi waa si aan akrin jirin riwaayo kaleeto oo cabdullahi bni cabaas tashahudkiisa kusoo aroortayna waxa weeyaan cabduhu wa rasuuluhu waa dhihi kartaa iyada ashhadu an laa ilaaha ila allah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهل كعب محوك لمديها في عبد الله بن مسعود بك لمديها طيب تسبحان وحوي وتشهد ابن عمر عبد الله بن عمر تشهد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكور أنه نبي قال إني في التشهد أتحيات نحن سوحي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله آه. قال ابن عمر وحوري زدت فيها وحن كسيادي بوري وبركاته بان كسيادي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله بان أنوب النبي كما غلبه مركزا وحن كدري وبركاته سوى شيء في سكاكما درينه لكن صحابة كانوا كما قلوا يري أنا قال النبي كما قلي وحمركم كسر جديسين هذا الكهران يسجد صوت النبي كما قلي سن أوليها أنا كسيادي وبركاته وأنا nebigay ka sugan tahay laakiin toos nebiga muusan uga maqale saxaabo kaleo nebiga ka maqashabaa isaga u sheegay markaasuu ku darsaday saas maana wuxuu yihi zidtu waxaan ku kordhiyey fiiha dhexdeeda wa barakaatuhu baan ku kordhiyey assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi asaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allah qaala ibnu cumar wuxuu yihi wazidtu waxaan ku kordhiyey fiiha dhexdeeda tanna waxaan ku siyaadiyey buuri waxdahu laa shariika lah cabdillahi mascuudkiisi may ku jirto maya kuma jirto sooma tan anaa ku siyaadiyey sidoo kale siyaadada uu sheegayo way sugan tahay oo saxaabo kalaa wariyey oo nabiga ka wariyay sal ly slam ka maqlay isaguna jeefkiisa kalama imaanine saxaabo kaluu ka qaatay oo nebiga ka maqlay markaasuu ku daray marka waa la akrin karaa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waa la akrin karaa macana qaala ibn cumar wuxuu yihi wazidtu waxaan ku ziyaadiyey fiiha dhexdeeda waxdahu macnaha ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaha mid xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla mooye waxdahu keligii xaalu laa shariika cid wax la wadaagsan lahu isagana mid jiro uusan cid wax la wadaagtana aysan jirinoo cibaadada aan lala wadaagin saas macna cibaadada cidna lala wadaagin waa kelimaadkan dambe waa mu'akidaado laa ilaha ila allahu macnihi laga fahmay bay sii xoojinayaan si arkayna طيب وأشهد وحن قرية أن محمدا عبده أدوه كسيمية ورسوله رسوله كان وتشهد عبد الله بن عمر تشهد أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس استجل تشهد النبي كبر قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحوري وإذا كان هدوية أدوه روح السكنة يهدوية عند القعدة فرق عشي مركو فرق سوق جارو فرق فليكن هذا من أول قول أحدكم مسكين هذا الكيس كأبوه الرئي يهلق ومركو فرق أكهلق التحيات الطيبات الصلوات لله wuxuu u dhow yahay atxiyaadkii cabdullahi bn mascuud laakin muxuu kaga gedisan yahay lilahi oo gadaal la mariyo iyo albarakaatu male maya wuxuu kala hormariyey ayibaat iyo salawaat buu kala hormariyey kii cabdullahi bn mascuud wuxuu ahaa ataxiyaatu lilahi soomaahi asalawaatu ayibaatu salawaatkaa horreeyey kan salawaadkii buu dhameeyey التحيات سلام يالو الطيبات والطيبات إيا وناق يالو الصلوات إيا دعوين لله إله بأسر هذا نتيكري بأسكالك السلام دشا السلام النبي الجلي عليك بشارها أيها النبي نبي ورحمة الله إلى حريته وبركاته السلام علينا نبي الجلي بشارها وعلى عباد الله إيا أضمر إلى بشارة الصالحين أول وناسب أشهد عن غير أن لا إله إلا الحق وعبد إلا الله أعلم وحده كله حال لا شريك له ومسجد وحده لا شريك له دي عبد الله بن مسعود انا السيادي وات روايه ابو موسى الاشعري في سؤال هو النبي قال لما صلى الله عليه وسلم لكن النبي في واشهد وحان يا ان محمدا عبده ورسوله سبع كلمات وتدوب كلمه هن تدوبدا كلمه تحيه الصلاه صلاه الحياه كلمه تدوبدا كلمه ايا صلاه الحياه كلمه النبي صلى الله عليه وسلم طيب تشهد عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب تشهد في سجن النبي وكوري كان وقع رضي الله عنه عمر وقعها يعلم مدبر الناس ذلك التشهد أتحيات أتحيات في يذكر بري شري والحال هو عمر على المنبر ومن ذلك بس السارين هو منبر سارا أيها هلك ذلك أتحيات وغلا قيمة شري أم بيرين شري يقول وعلم شري قولوا واحد هذا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله لله ولا سمع عليه صلوات كين وابلغ سارين مباركات كين وابلغ سارين زاكيات أنا نقول بشرين وكل رسولنا وسيفنا marka inta noocba waa fiin aلتaxiyaatu lilahi aلzakiyaatu kuwa la dahiray la nadiifiyey lilaahi ilahay bay usugnaadeen aayibaatu wanaagyaalku lilaahi ilahay bay usugnaadeen assalaamu nabadgelyo calayka dushaada ha ahaato ilaa akhirihi mila tashahud ibni cabaas waxaan dhihi lahaa mila tashahudi ibni mascuud cabdullahi ibn mascuud atixiyaadkiisii oo kale wuxuu kaga duwan yahay inta hore inta hore intaa hore bay ku kala gedsan yihiin laakiin inta kale tashahudkii cabdullahi ibn mascuud iyo ka cumar waa kamid waxaan u malaynaya isagana waxaa qaatay alimaamu maalik imaamu maalik inuu tashahudka cumar qaatay baan u malaynaya ayib tashahudka lixaad waxa weye waa tashahudu caaisha qaala alqaasim ibn maxamed wuxuu yihi qaasim ibn maxamed yani habaryar bay u ahay محمد بن أبي بكر محمد بن أبي بكر الصديق يا عائشة بنت أبي بكر الصديق محمد يا عائشة ولا لا قاسم وحيو هاي هاورير وحيو هاي إيه بيوا إيه ده ما كتابع بوا قال القاسم قاسم بن محمد يقول كانت وحي عائشة عائشة وحي تعلمنا منا برتاء التشهد أتحياتك وتشير وين السلام كتب بيدها قعنتها تقول وحي أورين كتب التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله ayaduna kulligood isu dartay zaakiyaadkiina inagu dartay assalaamu cala annabiy ilaa aakhirihi ilakdaasi waxa waaye ilaa aakhirihi baa lasoo gaabiya ilakdaas ilaa aakhirihi ilaa dhammaadka laga gaadho meeshaas ka odhan lahayd baa ilaa aakhirihi inta layska soo gaabsadaa ilakh la yidhahdo ilakh yacni waa qaab la isticmaalo way macana ilaa aakhiri tashahud ibni cabaas ilaa laga gaadho cabdullahi ibni cabaas atixiyaadka ilaa aakhiri tashahud ibni mascuud cabdullahi mascuud atixiyaadkigiisii ama atixiyaadkiisa dhammaadkiisa ilaa laga gaadho bay akrin jirta macna marka iyaduna waxay ku kala duwan yihiin qaybta hore oo ataxiyaatu alطayibaatu alsalawaatu azaakiyaatudaa ma lahayn kii cabdullahi bn mascuud sooma sidoo kaleta kii cabdullahi bn mascuud lilaahi daa horeysay ataxiyaatu lilahi daa horeysay sidoo kaleeto alsalawaatudaa horeysay oo ayibaatudaa dambeysay intaa unbay ku kala duwan yihiin midka caaisha iyo midka cabdullahi bin mascuud inta kale waa isaga waxaa kale ku kala gedisan yihiin saa waa kii aan hore usoo sheegnayo cabdullahi bin mascuud wuxuu yihi markii nebigu uu geeriyooday baa waxaan dhihi jirnay assalaamu cala annabiyi laakiin intuu noolaa waxaan dhihi jirnay assalaamu calayka ayuha annabiy baan dhihi jirnay macna ayadu atixiyaadkeeda taqriiban markuu nebigu geeriyooday kadib wayaan baan u malinaya iyadu waxay odhan jirtay assalaamu cala annabiy waraxmat ullahi wabarakaatu saas macana والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموضعها وصيغها النبي قال صلى الله عليه وسلم هي بوس كذا ليش لقلنا يوم وصلاة كذا صلي قاسي iyo siyaqda yani qaababka ay ku soo aroortay siyaabaha kala gedisan ay ku timid saddexa arrimood usoo hadlay yani nabiga lagu saliya sal alay wasalam salaada dhexdeeda booska ay gelayso iyo meeshay ku aadan yahay salligaasi iyo qaababka loogu talin karo nabiga sal alay wasalam oo siyaqda maana inta siiqadeed nabiga loogu talin karo wuxuu uhi wa kaana wuxuu ahaa nabigu sal alay wasalam يصلي مثل صلي أيها على نفسه نفسه فبشر كسل يسري في التشهد الأول التحيات صغر الحديثة وغيره التحيات صغر غير كذا يعني النبي سقع كسل يسري صلى الله عليه وسلم أما التحيات صغر أهاته أما التحيات ضمدها النقصة ما هو كلام الله مرفوع حالك لك هذا يا إن صلي النبي صلى الله عليه وسلم والتحيات صغرنا إن صلي أي تهي kadambana in lagu saliyayo wasanna wuu jideeyey dalika arrinkaas liummatii ummadiisa ayuu nabigu u jideeyey sal lay wasalam xaysu meesha amarahum uu amray bisalaati sallin caleyhi dushiisa ay ku saliyaan bacda salaami salaanta kadib caleyhi dushiisa ay salaamaan markay salaamaan kadib inay ku saliyaan yani waxay ku timid idan imaan doonta waxay yidhahdeen rasuul allow qad calimna kayfa nusallimu calayka fakayfa nusalli calayka sidaan kuu salaami lahayn baranayna seen kuugu sallimaameyna sidaan kuu salaami lahayn iyada garanayna waa salaada dhexdeeda ee seen kuugu sallimaamay nabiga weydiiyay sal alay slam markaasuu nabigu baray sal alay wasalam allahuma salli calaa muxamedin wacala ali muxamedin salligan oo soo socda ayuu nabigu baray sal alay slam marka yani baranay sidaan kugu salaam kuu salaami lahayn waa assalaamu calayka ayuha nabiyu adxiyad kusoo dhawaa salaami ee seen kuugu salinaa buu nabigu saabku ugu salin lahaayeen buu baray marka sal alay wasalam ayb marka ataxiyaad muusan dhihin ataxiyaadka dambe bes ataxiyaadka bes dambe bes muusan ku khaasiinin marka waxay yani ay laga qaadanaya in labada atixiyaadba labada atixiyaadba in salligii lala yimaado loo baahanya ka hore iyo ka dambeba macna waana madhabka imaamu shaafici uu ku tegey yani asxaabta madhabkuna ay u badan yihin culimada xanaabilada qaar ka midana ay ku tegeen macna sidaas weya qaar baa waxay yidhahdaan ay ku tilmaamaan inuu yahay madhabkani madhab uu imaamu shaafici khaas leeyahay laakin mehe culimo kalea loo waafaqsan macna ayb oo waa laisla ogol yahay ka dambe atixiyaadka dambe salligu inuu ku jiro waa laisla ogol ka dambeyn laakin atixiyaadka hore ma la gelinaya mise lama gelinaya laga muransanaya macna ayb wasana wuu jideeyey nabigu dalika arrinkaas yani saligaas saligiisa ayuu jideeyey liummati ummadiisa u jideeyey xaysu meesha amarahum uu amray bisalaati sallin caleyhi dushiisa ay ku saliyaan bacda salaami salaanta kadib caleyhi dushiisa ay salaamaan markay salaamaan kadib inay haddana ku saliyaan salaantu waa asalaamu calayka ayuha nabiy waraxmatullahi wabarakatu lexisa salaanta kadib haddana salli baa layska rabaa oo nabigu faray sal lay slam salligii marka qaabkee buu noqonaya waa ku wacallamahum nabigu waa baray saxaabada anwaaca noocyo ayuu baray oo min siyaqi salaati salaada yani siiqooyinkeeda ah yani salinta siiqooyinkeeda caleyh dushiisa lagu salimo salin dushiisa lagu salimo siiqooyinkeedii qaababkay leedahay uu nebigu baray noocyo fara badan oo ka mid a nooca koobaadi waa kaba waxa weyaan allahuma salli calaa muxamadin wacalaa ahli muxamadin aali muxamadin oo kale وعلى أهل محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بدوام دام معنى وحوي اللهم صل إله أمان ووينيه على محمد محمد الشيخ أنا غرق إلى اللهم صل الله أول حريصه laakiin waa diidan yahay xaafid ibn xajar oo wuxuu leeyahy waxaa ka fiican in la yidhaahdo sida abulcaaliya laga wariyay xubniin taabiciintii kamid ah abucaaliyat riyaaxi wuxuu leeyahay haddii salligu xagga ilaahay uu ka imaanayo bimacnaa waxaa laga wadaa alsanaa watacdiim baa laga wadaa ammaanid iyo weyneyn marka ilaahu ammaan oo weyneyn maxamed dushiisa wada malaa'igta markay tahayna oo malaa'igta uu salligu kasoo fulayana waa codsi ilaahay ay u weydiinayaan inuu nebiga sal alay slam weyneeyo oo uu ammaano innagana salliga inaga fulayay isaguna sidoo kale marka xagga ilahay markuu ka imaanaya adoomada xagga marka imaanaya macnuhu waa kala duwan yahay macna xaggeenna markuu ka tegayo waa codsi aan u codsanayn nebiga sal alay slam ilahay u weydiinayno markuu xagga ilaahay ka imaanayana salligu ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna soomahay way ku saliyayaan marka seebuu ilahay ugu salinaya macnaha wuu ammaanaya oo mala-ul aclaa dhexdiisa ku ammaanaya oo ku weyneynaya ilahay baa weyneynaya subxana watacala marka saasaa laga wada allahuma salli ilaahay weynee oo ammaan calaa muxamedin muxamed dushiisa wa calaa ahli beytihi iyo gurigiisa dadka ehelka yani ahlu beytiisa ahlu beytkiisa yani dadka qaraabadiisa eheladiisa dad ninka dadka la xidhiidha ee qaraabadiisa baa la yidhahda ahlu beyti la dhahdaa wacalaa aswaajihi iyo xaasaskooda dushoodana ilaahu ammaan wa duriyatihi iyo caruurtiisa kamaa sallayta sidaad ugu yani u ammaantood u weynaysay oo kale calaa aali ibraahiima ibraahim aalkiisa sidaad u weynaysay oo kale yani salliga aanu ku weydiisanayno inaad nebi maxamed iyo aalkiisa siiso sal alay wasalam waa kii aad ibraahim aalkiisa siisay oo kale kaas mid lamid oo kale baan kuu weydiinayna kamaa sallayta sidaad yani u ammaantay calaa aali ibraahiima ibraahim aalkiisa dushooda saad yani u ammaantay inaka adigu xamiidun baa tahay mid la mahadiyo majiidun oo sharaf leh wa baarik allahu barakee calaa muxamedin muxamed dushiisa ilaahu barakee yani ilaahu yani khayr badan sii oo barakada waxaa la yhahda khayrka faraha badan wabaarik allahu barakee calaa muxamedin muxamed dushiisa ilaahu barakee wacalaa aali beytihi gurigiisa dadkiisana ilaahu barakee dadka gurigiisa jooga aalu beytkiisa macnaha qaraabadiisa aan ilaahu barakee wacalaa aswaajihi xaasaskiisana ilaahu barakee wa duriyati iyo caruurtiisa كما باركت صابو بركيتي وكله على آل إبراهيم إبراهيم آل في صابو بركيتي دسي إبراهيم كفر عليه في دسي غرابين في صابو بركيتي وكله بركيتي يعني بركة قوة دين إن محمد إيه آل في حاسس في عضوب في waxay la mid tahay midii aada siisay ibraahim aalkiisi oo kale taasoo kale ilaa usiiy an inaka adigu xamiidun baa tahay mid la mahadiyo oo mahadda mudan majiidun oo sharaf le baa tahay ayb wa haada kaasi kaana wuxuu ahaa yadcuu mid uu ku ducaysto bihi isaga huwa isagoo nabigu sal lay slam nafsuhu naftiisa sal lay slam isaga naftiisaaba saa ugu ducaysan jiray ummaddana waa u jireeyey isaguna markuu yani isku isaga isku sallin jiray oo isu ducayn jiray oo ducada isugu ducayn jiray nabigu sal ly slam wahada kaasoo ducada kaana wuxuu aha nabigu sal lay slam yadcuu bihi mid ku ducaysa kuwa isagu nafsu naftiisa ku ducaysan jirtay ayib ama wuxuu ahaa kaana yadcuu bihi huwa nafsahu naftiisii ugu ducayn jiray oo nafsahooda muxuu laga dhigay taasi waa mid siiqada labaadi waxa weeyaan oo salliga kusoo aroortay allahuma salli calaa muxamadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لك فيه ربنا لما عرفت لك وحقيقة سنتا إبراهيم هي آل كتاب خلق هذا إذن فيه روحي أيضا كما صليت على آل إبراهيم sana waxaa la yidhi kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahim waa la kala qaaday talabaad aali muxamadin ubaahsan la yidhi laakiin xagga hore waxaa la yidhi aali beytihi wa aswaajihi wa duriyatihi baa sii hore lagu darinaa marka inaas iskala duwan allahuma salli ilaahu amaan oo weynee calaa muxamadin وعلى آل محمد ومحمد آل كما صليت سيدات أولي ليسر وما انتهى كلا على إبراهيم إبراهيم بشيسة وعلى آل إبراهيم يا إبراهيم آل كيسة إنك عدو حميد باتهي إذ لما هذه مجيد وشرف له اللهم الله يبارك بركات على محمد محمد بشيسة وعلى آل محمد يا محمد آل كيسة بشرة إله بركات كما بارك صار بركاته أو كلا على إبراهيم إبراهيم بشيسة وعلى آل إبراهيم يا إبراهيم آل كيسة بشرة إنك حميد باتهي مجيد شرف له شرف له ayib siiqada saddexaad waxa weyaan allahuma salli ilaahu u naxariis alla u weynee oo ammaan calaa muxamadin wacalaa aali muxamadin kama sallayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahima inaka xamiidun majiid wabaarik calaa muxamadin wacalaa aali muxamadin kama baarakta calaa ibraahima waaali ibraahima inaka xamiidun majiid maxay kaga duwan tahay tii hore ya وعلى آل إبراهيم في هرة على ذلك نظام يقول كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي هرة لكن تنوح عليه وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وعلى ذي أمبا بيشك إنك حميد مجيد يا رب لم لكن حرف كوبا يعني كلمة سميتك وصندم كما طيب أفراد وحويا اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم الله يصلي وينيه وأمان على محمد محمد الشيطان محمد في النبي النبي الأمي وحنا أنقر السنين وحنا أخرج أمك ونسبة إلى الأم بلدة والروح وحنا قري سيدي هو يدي كل شيء قرآن يعرفين صار مقرن وكأمان بين النبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة وحنا قري كريم waxbana akrin karin uu haddana wuxuu la yimid mucjizo ay ka caajiseen ay kari waayeen kuwii wax yaqaanee wax qori kare ee wax akrin kare inay la yimaadaan ay kari waayeen marka waxay kutusaysa macnaha inay yani waxay ka mid tahay mucjizaadka shareecada nebi maxamed loo saliibay sal alay slam bay ka mid tahay waata ayaad ayadda qur-aanka ilahi ku odhanaysa yani haddii aada wax qori lahayd idan lartaaba almubtiluun wayba shakin lahayen macna shakidooda tiil bay wadi lahayn nin wax qori kara haddaad ahaan lahay laakiin waa aayaad ilahay dushaada kusoo dejiye waxna ma qori kartid waxbana ma akrin kartid ayib وعلى آل محمد محمد آل كيسا بس وضنا إله أنحل كما صليت إله معناه وحوى ويني أمان كما صليت سيدات معناها عاد وأمان تيوكل على آل إبراهيم إبراهيم آل كيسا وبارك إله بركة على محمد محمد في النبي نبي الأمي وحبنا أغرق وحبنا نخرين ترم وعلى آل محمد يا محمد آل كثير غير كثير كما باركت صاب بركته وكر على آل إبراهيم في العالمين آه. على إبراهيم ملاد على آل إبراهيم إبراهيم كآل كسول حقلي إبراهيم كآل كسول حقلي أو يعني وحل إلى هذا آل الرجل هذيل إلى هذا سونا وطوقنا آل إبراهيم هذيل الله سونا وكثير آل محمد إلى هذا سونا وكثير marka gooni looma saarin hadda waxaa la yidhi kamaa baarakta saad u barakaysay oo kale calaa aali ibraahiima fi lcaalamiina uunka dhexdiis fi lcaalamiina lama socono qolalda fi lcaalamiina uunka dhexdiis saad ugu barakaysay ibraahim dhex aad u barakaysay oo khayrkiisa u badisay ood u ammaantay ood u weynaysay iyo kale ilahu maxamud nafsi innaka adigu xamiidun baa tahay majiidun xamiidun majiidun hadda hal mid baa laxay oo aakhirka wa kuwii hore oo dhanna way soo celcelinaya sooma laba goor baa la sheegay ayb صيغه شناد وحوي اللهم صل على محمد اله محمد دشيت امان محمد يا عبدك ادون كاغا ورسولك رسول كاغا ادون كاغا اصدق فتي امان كما صليت سيدا معناها امان سيو كلا على ال ابراهيم ابراهيم الك وبارك له بركه على محمد محمد دشيت له بركه عبدك ادون كاغا ورسولك وعلى ال محمد اله بركه محمد الك كما باركت صاد بركه على ال ابراهيم على ابراهيم كما باركت صاد بركه على ابراهيم وعلى ال ابراهيم مدني ما بلبا حميد المجيد في في العالمين يهنا ملك طيب في قدر الحال وحوين اللهم صل على محمد إله محمد بسيسة أمان وعلى أزواجه إحاسسك بشر وذريته عروسك بشر كما صليت سيدة أول وأمان سيوكل على آل إبراهيم إبراهيم آل كيس وبارك له بركة على محمد محمد بسيسة وعلى أزواجه حاسسك فدشر وذريته عروسك فدشر كما باركت سيد أبو بركيت وكل على آل إبراهيم إبراهيم آل كيف بشر إنك أدو حميد باتمير لما هذه مجيد في غدا صدوار وحوين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد كينا قولوا اللي تراعي إبراهيم كينا قولوا اللي تنبقى هذا اسمه الاحتلال خاتمان صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وكل دمين يا وحلي كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد مكة صدمت الصيغة أي كنت أرسي وشفوا من الشيء طيب صدمت الصيغة مكة سيلة دونة ولا حيثة سيلة دونة ولا حيثة haddaad mid kamida ku gaabsatana waad heli kartaa haddaad intaad wada barato salaad ba aad mid ku akridana waa ka fiican sidii aan kusoo marnay ducooyinkii faraha badnaa ee halka meel kusoo arooreysay ama adkaartii faraha badnayd ee halka meel kusoo arooreysay sida fiican ee sunnadu wax weeyaan inaad ku wada camal fasho oo seed uga camalfali midba inaad mar akrido sida fiican taas laakiin hal mid haddaad ka barato waa kugu filan hal mid haddaad ka barato waa kugu filan ayib inkastoo lagaa fiicanya فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة فإذوين مهمة وقصة صليد اللغو صليه ومدن نبي جيه نبي جيه صلى الله يعني صلي اللغو مرة اللغو صليه النبي صلى الله عليه وسلم صلي جيه فوائد مهمة قصة وبيش فيه عليه فإذوين كان وحبضنا وحكو نحسر أقريكي في اللقمين في سعيد taqriiban aynan dadka hadda laga yaabo mustawahooda inaysan gaadhsiisnayn oo niqaash niqaash amaan wuxuu la niqaashayaa qolo macnaa waxa weeye hadallo sheegtay iyo hadallo badan buu gelaya kitaabkuna waa mukhtasar marka laba keensamaynaa miyaan wada laqmaynaa meelaynala gaadhaba carab carab mise waxaan samaynaa إنسان سوء رسل أشرنا كيف يجب يا خلاصة كشرنا مين مرة كيف يجب طيب حسب متفاعل إذا إنه دولة وحو كسر ريما الشيخ إلى الله المستعان أفر لح إلى لح فائدة واحدة lixda faa'iido midda koobaad waxa waaye kulligood salliga ku saabsan yahay faa'iidada koobaad waxa weeyaan waxaa ku soo arooray alfaadii siiqooyinkii hadda salliga aan akriyayna kulligood waxaa ku soo arooray qaarna كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم مصر قال لو حقص أروني كما صليت على آل إبراهيم مركا هدي إبراهيم قولي لو شيء آل كيسان الله دبر يا هدي إبراهيم آل كيسان الله شيء وإسكمينه إبراهيم آل كيسان هدي الله شيء يسمونه وقال طيب وحليه مركا haddii aad tidhaahdo kamaa sallayta calaa aali ibraahiima salligaa aada ibraahim aalkiisii ilaahay u weydiisay ibraahiimkiina waa galay bal isagaa asal u ah isagaa asal u ah inta kaleetana isagay ku raacsan aalkiisa manaa aalku waa dadkii ka farcamay ee mu'miniinta ahaayee rusushii iyo dadkaa way macana taasi waa iska fududda su-aal baa marka la isweydiinaya su-aashu waxay tahay nabigeena sal alay slam iyo nebi ibraahiim koodee fadli badnaa ya nabigeena ka fadli badnaa sooma qaطcan nabigaa ka fadli badnaa sal alay slam oo rasuul ilahi uu soo diro ugu fadli badnaa su-aashu waxay tahay marka haddii uu isagu rususha ugu fadli badnaa nebigu sal alay wasalam maxaan u leenahay salliga iyo barakada aan ku weydiinayno muxamed sal alay wasalam waa sii aad siisay ibraahim iyo aalkiisa ibraahim iyo aalkiisa salligii iyo barakadii la siiyey miyuusan mudnayn mid ka fiican nabiga sal alay slam maxaan sii taas un loogu xidhayaa ilan hadduu ka fadli badan yahay cidba ciday ka fadli badan tahay buu wuxuu ka mudan yahay wixii kan la siiyey wax ka fiican sooma marka waxay mudnayd maadaama nabigu uu ka fadli badan yahay ibraahim in macnaha yani isaga salli ka badan yani salli iyo baraka ka badan sii ibraahim iyo aalkiisa la siiyey taa mid ka badan inay macnaha waxa wey la siiyo oon la dhihin sii oo kale si oo kale ee tu ka fara badan in isaga si madax banaan loo siiyo ama loogu loogu baryo ayay keeni lahayd macnaha waxa weeyaan yani caqligu keeni lahayd seebaa marka lagaga jawaabaya laba shay baa laysu ekeysiinaya salliga nabiga sal alay wasalam iyo aalkiisa ayaa waxaa lagu shabahaya loo ekeysiinaya salliga ibraahim iyo aalkiisa nabiga nabi maxamed sal alay wasalam iyo aalkiisa qaraabadiisa caruurtiisa xaasaskiisa salligaan ilaahay u weydiinayno waa mid la mid ah oo shabaha kii ibraahim iyo aalkiisa la siiyey ayb waxaana dhi nebi maxamed baa fadli badan say ku imaanaysaa markaa kii ka hooseeyey oo nebi ibraahima kii la siiyey inaan isaga u codsanno ilahay oon ilaahay u weydiino inuu siiyo say ku imaanaysaa taasaa macnaha la isweydiinaya laba jawaabood buu marka sheegayaa labada jawaabood mid baa yaa fiican way kala fiican yihin midda fiican baa ku gaabsanaya jawaabtaasi waxa weeyaan markaan idhaahno ilaahow ibraahim aalkiisii naxariis yani salligii aad siisay barakadii aad siisay oo kale maxamed iyo aalkiisana sii nebi maxamed sal alay wasalam aalka ibraahim buga ku jiraa saas ma bal waa aalka ibraahim kii ugu fadli badnaaw marka wuu galay oo salliga iyo barakada ay muteen ee la siinayo ibraahim dadkiisii waxaa ugu mudnaan badan nebi maxamed sal alay slam leanna waxa weeyaan waa dadkii ka farcmay nabiyllahi ibraahim calayhi salaam oo ismaaciil buu nabigu ku abtirsadaa kadibna ibraahim buu galaa waa aabihii aabahee waa aabihii waxan dhilaha nabigeena sal alay slam yani aabihii aabbana waa la yidhahda awna waa ismaaciil baa awgii waa dana aabihii baa la dhaha marka nebigu tanna waa galay sal alay wasalam maadaama uu tan galay markii aan nidhaahno ilaahow ibraahim kii aad siisay iyo aalkiisoo kale sii aalkana waxaa soo gelaya nebiyadii ka dambeeyey nebi ibraahim oo caruurtiisay wada ahaayeen kulligood wax isaga ka farcamay bay ahayn macnaha nebi nuux iyo isagaba wax alle wixii nebi ka dambeeyey oo dhan ayaga uun waxay ahayd ubadkooda ahay oo ilahay baa saa u ballanqaaday subxana wa tacaala marka nebigu maadaama uu galay oo uu halkan ku jiro salligan aan u weydiinayna ilaahay ee ka ibraahim oo kale ah qaybta ugu sadka ugu weyn isagaa qaadanaya aalkiisa iyo qaraabadiisuna waxay ka qaadanayaan wixii uu ku habboon wixii uun u qalma oo markaasi dee yani waxa weeyaan mustawahooda iyo meeshay joogaan u qalma ayay ka qaadanayaan isaguse laba sadba wuu qaadan marka koowaad weeyaan horta salinta lagu saliyey sad buu ka qaadan si toosa isaga loogu saliyey marka labaadna aali ibraahim sintadaata lagu salinayana ayadana sadkiisa isagaa ugu sadwey sidaa daraaddeed ba marka ku imaanaysaa weydiintani in aynan la mid ahayn mid madax bannaan oo nabiga sal lay wasalam sallin lagu salliyo oo ibraahim aalkiisiiya ayna la soconin tanaa marka ka muhiimsan wey macana tana hee ka muhiimsan oo ka awleysan saas way macnaa leeyihi oo haddii la dhihi laha allahuma salli calaa muxamadin wa aalihi wa duriyati wa azwaajihi وبارك على محمد وآله وأزواجه وذريته أنت لغو قابسن لها iyo haddii inta dambe la raaciyo keedeebaa marka waxa weye uu sad badanya nebigu sal alay marka ta dambe la raaciyo sad badanya saas macana ta dambe marka la raaciyo sad badanya leanna wuxuu ka helayaa sad uusan si madax banan haddii loogu saliyo aan soo galeeno uusan heleen baa sunfadaaqo ku jira macana marka ibraahim iyo aalkiisa lagu shabaho saligii iyo yani barakadii aan u weydiinayna alla subxana watacala marka taas waa jawaabta ugu fiican maana oo la bixiyo jawaabta ugu fiican ayib taasi waa faa'iidada koobaad wey oo waxaa laga jawaabayaa maxaa ibraahim meesha loo keenay iyo aalkiisa isagoo nebigu ka fadli badan yahay sal alay wasalam jawaabta waxa weeya nebigu wuxuuba ka mid yahay aalka ibraahim buuba ka mid yahay saas maana ayib faa'iidada labaad waxa weeye siiqooyinkaa kala gedisan ee hadda aan soo marnay kulligood waxaa ku jira nebiga keligii ma ahee nebiga aalkiisa la socod sal alay wasalam xaasaskiisa caruurtiisa la socod saas markay ugu yar tahay waxaa la socda aalkaa la socda aalkaasay marka soo galeen caruurtii xaasaska soo galeen haddii kale siiqooyinka qaarkood basaan kusoo marnay caruurtiina gooni baa loo sheegay xaasaskiina gooni baa loo sheegay aalkiina gooni baa loo sheegay taa macnaheed waxa way marka inuusan ruuxu ku gaadsan karin uun allahuma salli calaa muxamadin yani kutubta fiqiga waan ku agsirnay sooma kutubta fiqiga waxaa ku taallay siiqada ugu yara nabiga loogu sallin karay salaadu kaaga ansaxayso inaad tidhaahdo wey allahuma salli calaa muxamadin taasaa marka la diiday intaas siiqo nabiga ka soo aroortay saxaabada uu baray hal mid oo ku eg allahuma salli calaa muxamadin keliya oo aalkii iyo ayna la soconin ma laha sidaa daraaddeed kuguma filawa macnaha marka waxaa laga maarmaana marka siiqooyinkaa soo arooray inaad mid ka mida la timaado mid ka mida inaad la timaado saas macna oo kuguma filla inaad ka gaadsato wax yarun inaad ku gaadsato oo macnaha waxa weyaan un allahuma salli calaa muxamadin tidhaahda kuguma filla macna intaa markuu sheekhu sheegay alimaamu shaafici kitaabkiisa al-umma uu ka soo guuriyey macno noocaas oo kale uu sheekh ka soo guuriyey uu marka wuxuu radinayaa nin la yidhaahdo maxamed iscaaf annashaashibi ninkaasa wuxuu keenay masale hariib masale hariib keenay wuxuu yidhi nebiga kusallintiisa in aalkiisa iyo caruurtiisa iyo xaasaskiisa la daba dhigo looma baahnaba oo xageed ka keentay wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yihi salluu calayhi wasallimuu tasliima ina allaha wamalaa'ikatu yusalluuna cala annabiy ya ayuha aladiina aamanuu صلوا عليه وسلموا تسليما ayadda aal bama sheegin ayaddu isaga uu ku sallaya keliya aal iyo aswaaj iyo yani waxa weeyaan duriye iyo meesha lama sheegin marka xageed ka keenteen buu markaas hadal noocaas oo kale ayuu qoray sheekhu ninkaasu marka radinaya wuxuu yidhi waa khalad iska cad khalad iska cad talabaad wuxuu inkiray oo diiday xadiiskii aan soo marayno saxaabadu ay dheheen nebi allow sidaan kuu salaami lahayn baranayo saan kugu sallin lahayna bar taana wuxuu yidhi saxaabadu way yaqaaneen salligu inuu yahay bimacna ducaa luqadoodii carabigahay bayba ku yaqaaneen marka maba dhici kartaba inay waxay luqadii carabigahay ku yaqaaneen intuusan nebigu waxba u sheegin inay hadda nebiga weydiiyaan oo dhahan kayfa nusalli calayka waa waxaan dhici karin labadaa arrimood buu leeyahay intaas marka radinaya wuxuu ku radinayaa laba qodobo muhim waa midda gobaad horta xadiiska kayfa nusalli calayka ay saxaabadu leeyihiin macnaheedu ma aha inay weydiinayaan nebiga sal lay slam salliga macnihiisu muxuu yahay taa ma weydiinin lakin maxay weydiiyeen qaabkii loogu sallin lahaa saas man qaabkeen kuugu sallinaa lianna cibaadaadka iyo ducooyinka iyo adkaartu ruuxna isagu ma dhisi karo oo alfaadu iska dhistay kulama imaan karayso waa inuu shaarica ka dambeeyo wy mana oo loo sheego la yidhahdo sidaas alfaada sidaa isu saaran la imow oo ah saa in la yidhahdo marka waxay weydiinayaan ma aha salliga macnihiisa inay garan la yihiine ee waxay rabaan qaabkay ugu sallin lahaayeen kayfa bay yidhahdeen